toddobadii bishan maarso ayay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa itoobiya ee haatan ka tirsan amisom ay la wareegeen magaalada xudur magaalada waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn ay ugu xoogan yihiin al-shabaab hase yeeshee markii ay ciidamadan ku soo dhaqaaqeen al-shabaab waxay isaga baxeen xudur sidoo kale al-shabaab waxay ka baxeen magaalada waajid ee isla gobolka bakool xoogaa dagaal ah ayaa ka dhacay bannaanka magaalada buurdhuuba ee gobolka gado ka hor intii aysan iyadana ka bixin ururka al-shabaab waxaa xigay buulo burde iyo maxaas magaalada qoryoole oo ku taalla gobol qani ah islamarkaana ay ku badan yihiin dhulbeereedka iyo dhulka hawdka ah qabsashadeeduna ay albaabka u furayso ciidamada amisom iyo kuwa dowladda al-shabaab waxay ka muujiyeen iska caabin magaaladii u dambeysay oo ahayd ceelbuur oo ay ciidanku qabsadeen arbacadii ayaysan ku dagaalamin al-shabaab inkastoo intii ay ciidamadu ku soo socdeen magaalada oo qaadatay afar maalmood ay dhexda isku heleen ciidamo kooban oo al-shabaab ah guulaha dhinaca dhulka ah ee ay gaareen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ilaa haatan waxay gaarayaan ilaa toban magaalo oo ay qabsadeen laakiin haddana weli ma dhicin dagaallo waaweyn oo foolkafool ah waxaana muuqata in al-shabaab ay la baxayaan ciidankooda ayna raggooda iyo hubkooda u kaydinayaan dagaal kale waa maxay haddaba sababtu cabdulaahi aadan xuseen ciro waa khabiir arrimaha milatariga ah oo ku sugan magaalada muqdisho maadhow igama dhegayarida ceelka ha igu ridin baa soomaalidu ku mahamaahdaa nimanku kaama dhegayara awoodda kusoo socoto way qiimeeyeen dagaalka waxbay ka yaqaanaan waxay go-aansadeen markaa sida muuqata inay banneeyaan meelihii loogu yimaado muhim ah maahan haddaan loogu imaanna way joogahayaan khubarada dhinaca milatariga dowladda soomaaliya iyo amisom waxay intuba isku raaceen in xubno badan oo ka tirsan ciidamada al-shabaab inay si xoog leh u soo gelayeen dhulka magaalooyinka ah gaar ahaan magaalada muqdisho ilaa siddeed xubnood oo la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab islamarkaana doonayeen inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa dowladdu ay ku soo bandhigtay toddobaadkan magaalada waxaa kaloo la sheegay ilaa sodomeeye kale in lagu qabtay howlgalladii ka dhacay magaalada qoryooley magaalada gaalkacyana mas-uuliyiinta maamulka galmudug waxay sheegeen inay soo gaadheen firxad xoog leh cabdulaahi aadan xuseen waxa uu qabaa intani aysan ka dhignayn in al-shabaab dhammaantood ay soo gelayaan magaalooyinka boqolkiiba afartan dadka firxanahaya oo ama deegaan ku taageerahayay ama barnaamij aan ahayn barnaamijka dhabta ee al-shabaab way noqon karaan iska soo firxanahayaan oo magaalada muqdisho oo aan hadda ku noolnaha waanu ka arkaynaa boqolkiiba lixdanka soo harana waxa weeye waa dad dagaalyahano ah ilaa iyo hadda dhul badan baa u bannaan xarar dheere iyo kor way jiraan waa suuragal xibin iyo xeeb galmudug puntland inay aadaan waa suuragal dhankan markaad usoo noqoto oo xeebta soo marto jalalaqsi teedsankeeda way ku jiraan dhulka bula burde iyo jowhar u dhexeeya oo gelahaya si u socda shabeellada hoose ilaa iyo nuun tuulada la yidhaahdo oo qoryoolay ka koraysa nuun garre la yidhaahdo saa u raac kadibna ku soo jar dhanka buulo ilaa iyo waxay jiraan meesha la yidhaahdo goobweyn agagaarkeeda marka dhulka ayay horta inta badan isku qarinhayaan khabiir kale oo si dhow ula socda arrimaha ururka al-shabaab kuna sugan magaalada muqdisho codsadeen inaan magaciisa la sheegin ayaa ii sheegay in qorshaha al-shabaab uu yahay in dhallinyarada aan aadka loo aqoonin ay u soo guuraan dhinaca magaalooyinka balse ragga sida weyn loo yaqaano ay ku hadhaan dhulka hawdka ah gaar ahaan inta u dhaxaysa sablaale iyo diinsoor iyo diinsoor iyo baraawe iyo dhinaca kalena dhulka u dhexeeya hiiraan iyo baay madaxa howlgalka qaramada midoobey maxamed saalax annadiif oo idaacadda v o a ay wax ka weydiisay halista ka iman karta in ciidamada amisom iyo kuwa dowladdu ay isku ballaadhiyaan dhul baaxad leh taasina ay awooddooda fidiso ayaa taasi gaashaanka ku dhuftay waxa uu yidhi halista ka iman kartaa waa mid hoosaysa guusha ugu weynna waxay ahaan doontaa ayuu yidhi in dhallinyaro badan oo al-shabaab ay maskaxda ka dhaqday maskaxdoodana uu dhaawac soo gaadhay inay fahmaan in dagaalkan ay ku guuldarraysteen muhiimna ay tahay inay dowladda la shaqeeyaan maxamed saalax annadiif waxa uu sheegay in maamul wanaag dhinaca dowladda ka yimaada uu gacan ka geysan karo in waddanka dib loo dhiso dhallinyaradana fikrad ahaan la badbaadiyo waxaan wadnaa ayuu yidhi abaabul annagoo adeegsanayna warbaahinta iyo odayaasha dhaqanka si aan ugu baaqno dhallinyarada da'da yar inay isaga baxaan al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa isku dayeysa inay xasiliso degaanada bil kastana waxaa dowladda u soo qalin jebiya ciidan cusub dhowaanna waxaa qalin jebiyey cutubkii ugu horreeyey ee ciidamada kamaandoosta oo la sheegay inay tababarkooda gacan ka geysteen dowlado ay soomaaliya saaxiib yihiin dhinaca kalena khubaradu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in al-shabaab ay qoranayaan ciidan cusub islamarkaana ay ku xareynayaan xarumahooda tababarka iyo inay hubkoodii qarsadeen ilaa haatan haddaba labada dhinac midkee ayaa u diyaarsan dagaal muddo dheer socda cabdulaahi aadan xuseen ayaa mar kale sharaxaya beesha caalamka iyo dowladaha isbedelhaya ee soomaaliyeed diyaar waxay u yihiin inay gacanta shabaab ka saaraan soomaaliya oo midana mar inay arkaan bay jecel yihiin dowladda soomaaliyeedna ciidamadoodu runtii ha jireen dhibaatooyin badan ha haysteena waa ciidamo jira oo howlgalla geli kara hadda marka waxaan qabaa dagaalka hadda socdaahu sida uu ku socdo haddaan laga bedelin inay dowladdu ay xoogaa ay ku guulaysan kartaan anigu qabaa waxaa kaloo yani dhaliilo badan waa iska jiraan tusaale ah magaalada baydhabo laba dowlad goboleed baa looga dhawaaqay dhanka kan laba shabeellaad maqashay wax badan oo laga rabay inay dowladdu hagto si aan looga faa'iidaysan oo aan qas iyo dhib looga samayn baa muuqda daciifnimo xagga maamulka ah way muuqataa laakiinse ma ahan qaabka iyo nidaamka wax u socdaan wax ay hadda shabaab celin karaan muddo way jirahayaan qaraxyo dilgaad ma ah dowladda soomaaliya iyo amisom waxay sheegeen inay ka go'an tahay inay magaalooyin badan intii karaankooda ah ay la wareegaan ka hor inta aanu bilaabmin xilliga roobka oo curanaya dabayaaqada bisha abriil waxaynu ka dhur sugnaaba waa isbedelada kala duwan ee uu la yimaado howlgalkan militari ee ka dhanka ah ururka al-shabaab